xildhibaan salaad xareed agaasimaha waaxda maareynta masiibooyinka suduwaha gobolka saxaafadda kasoo qaybgalayaasha meesha madashan waan salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaa la socotaan habeen hore oo bishii laba usoo galaysay shalay ilaa xalay waxaa socotay dhibaato ka dhacday badda hindiya iyo badda cas dhulka iska galaan oo iskaga dhow yihiin oo iska soo galaaniin dhibaatadaas waxay saamaysay dadka xoolaha tuulooyinka iyo degmooyinkay saamaysay shalay waxaa awal ka dhacay badda oo kacday iyo dabaylo baddaasu sidii dadka reebadeedka ay xeerkay ku yaqaaneen badda hadday kacda xeerka wax ka duwan bay la timid baddaasu waxay socotay boqolaal kilomitr bay socotay boqolaal mitir bay socotay waxayna dhibaato badan u geysatay sida hadda agaasimuhu inoo sheegayay guryihii iyo agabkii looga xamaalinaya badda iyo beeraha waxaa kaloo ay dhib u geysatay waddada isku xirta baargaal iyo degmooyinka bareeda iyo caluula waddada layihahda lafagora ee caanka ah ee hal gaari keligiis awalba mari jirtay laba gaari isku dhaafi karin oo badda hindiya dusheeda marayay waddadaasu way go-day waxaa kaloo go-day waddada xoogaad la yidhaahdo oo tuulada xoogaad tagta oo iyada markay waagi horeysa jirintii la mari jiray oo deegaanka loo mari jiray iyaduna way go-day wararka aan saaka helayno waxaana gooyey waddooyinkaas roob xalay si habsamee u da-ay baa gooyey oo aan dabaylo wadan oo caadi u da-ay tiradii roobkaas oo ka da-ay dhul adiga lixdameeyo kilomitira qiyaastii lagu qiyaaso roob ka da-ay ayuu ahaa roobkaasu marka wadooyinkaasuu jiray waxaa kaloo uu roobkaasu dhibaato u geystay beeraha waxaa isagana biyo xoogan soo mareen toga jaamka caluulo la yidhaahdo ayaa biyo badan soo mareen oo asaguna isku socodkii geliyey hakad dowladda puntland waxay qabatay aagaas dadka joogay guddiyaal ayaa laga abaabulay deegaanadaas qiimeeya war ka hela xaaladaha kala duwan ilaahay duqadarahayo ee deegaankaas waxaa kaloo ay dowladdu diyaarisay ayriboorka caluula oo si habsami ah oo ammaana loo gaari karo deegaankaas waa deegaanka soomaaliya ama puntlandba markii la yidhaahdo ugu nabadgelyada badan weeye marka hadda socodka gaadiidku waxaa la moodaa inuusan hadeer weli suurtagal ahayn laakiin hadda diyaar waxaa ah ayriboorkaas iyo haddii dadka saadaasha saadaaliya ay sheegaan inay badda la mari karo baddana waa laga tegi karaa haddii nimankaasi kofaam gareeyaan laakiin hadda waxa si saxda a loo tegi karaahi waa ayriboorka weeyaan markaan waqtigan xaadirkaa marka dadka reer puntland daliya dibad shacabka soomaaliyeed daliya dibad dayaasha caalamka ee soomaaliya danaysa waxaa looga baahan yahay inay la gaaraaneen gurmad degdega xagga caafimaadka xagga cuntada xagga hooyiga guryaha tembarariga ah intaba markaan aad baa loogu baahan yahay marka waxaan rajaynaynaa inay baaqayaga iyo howlahayaga la aqbali doono ilaahayna waxaan ka baryayaa inaan dhibaato dambeeto oo intaa ka culus ilaahay baan ka magangelaynaa awal waxaa puntland horey uga taagnaa dhibaatooyin xagga roob la-aanta ah dadka waxay guureen kun kilomitr bay guureen wax ka badan dadkii baargaal joogay ayaa waxay tageen gobolka mudug waxay tageen cayn waxay tageen galbeedka sool dadkii joogay deegaanada gardafo halkaasay soogeen kuwii bari joogeen halkaasay gaareen kuwii karkaar joogay kuwii nugaal joogay kuwii sool iyo hayland joogay aaggaa mudug iyo gobolka sool galbeedkiisa iyo cayn ayay tageen hayaanka intaa leeg baa awal hore uga jiray waxaa kaloo hore u jiray wax ku dhowdhow soddon kun oo qof oo ka soo degay deegaanada puntland oo qaxootiya oo aad iyo aad dalkaiyo dalka u camiray waasan puntland tabar u hayn haddana dhibaatadaas kaleeto middaa roob la-aanta ah iyo middaas dabaylaha badoo kacday ah ayaa ku soo darmatay marka arrimahaas oo isbiirsaday waxaa la moodaa in ay dadkaani si deg dega ay ugu baahan yihiin ilaahay gurmadkiisa ilaahay gurmadkiisa waxa weeyaan mar walbaba isaga waanu sugaynaa oo waxa weeyaan hawadan hawadan neefsanayno iyo biyahan cabayno iyo caafimaadkaan ku shaqaynayno iyo maskaxda aan ku shaqaynayno mar walbaba ilaahay ayaana siiyey ilaahay wax badan buu noo awoodaa misena ilaahay bini aadamka inay istaakuleeyaan waa xigmad ilaahay dejiyo weeyaan waa xigmad ilaahay dejiyey bini aadamku inay istaakuleeyaan oo la diidimayo taakulaynta bini aadamka taakulinta biniaadamka la diidimayo waxaan rajaynaynaa inay hawshaas aan ka wada qayb gallo gudiyaashaas wasaaradda arrimaha guduhu hogaaminaysana ayaana ka soo qaybgeli doona marka culamaudiinka ganacsatada waxgaradka hay-adaha caalamiga iyo kuwa localka ah inay waxaa loo baahan yahay is abaabulaan oo ay ka qayb galaan arrinkaas waxaa kaloo aan u sheegaynaa shacabka reer puntland sharafta badan oo isku soo guuray in ay odayaasha deegaanada loo guuray ay hantaan ammaanka jiritaanka ixtiraamka deegaanka in laisku ixtiraamo dadka lasoo dhoweeye soo hayaamay dadkaas in lasoo dhoweeyaan rajaynaynaa hab ammaanana hawsha lagu gato loona hogaansamo maamulada degmooyinka tuulooyinka culamaudiinka waxgaradka in loo hogaansamo oo aan dhibaato dhicin iyadana baan ku daranaa baaqiyaga waxaan kusoo gabagabaynaynaa aad iyo aad baa umahadsan tihiin waxaana sugaynaana taageerada ilaahay iyo midda bini aadamka ilaahay isku amray asalaamu calaykum waraxmatu